ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر
assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reeba jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa siddeedda bisha dulxaj sannadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijriyada qodobada maanta oo isniin ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin oo weeraro hor leh ka fuliyey dalalka maali iyo burkina faso kuwaasoo ay waxyeello kala duwan ka dhalatay xujayda muslimiinta oo maanta si rasmi ah u bilaabay acmaasha xajka waa imise tirada xujayda muslimiinta ee sannadkan gudanaya waajibaadka xajka warbixin ayaad dhegaysan doontaan dowladda shiicada ah ee iiraan oo xukuumadda islaamiga ah ee afghanistan ku eedaynaysa inay leexsatay biyaha webiga helman arrinkaas oo sababay in oon daran uu soo wajaho malaayiin qof oo iiraaniyiin ah warbixin ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyayaal ka tirsan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa weeraro hor leh waxa ay ka fuliyeen dalalka burkina faso iyo maali kuwaasoo geystay waxyeello kala duwan weerarka koowaad oo ahaa mid ka mida ayay mujaahidiinta nusratul islaam almuslimiin la beegsadeen askar ka tirsan xukuumadda burkina faso oo ku socdaalayay qeybo ka mida gudaha dalkaas weerarkan kamiinka ah ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay tuulo lagu magacaabo bara oo hoostagta gobolka loolo ee ku yaala bartamaha dalka burkina faso mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin waxa ay sheegeen in weerarkaasi lagu dilay ugu yaraan hal askari oo ka mida maleeshiyaadka xukuumadda burkina faso waxa ay sidoo kale mujaahidiinta weerarkan kusoo furteen laba qore oo aki fodhisaban ah mu-asasada azallaaqa ayaa baahisay sawirada qhanaa'imta ay mujaahidiinta kusoo furteen weerarkan kamiinka ah isla dalka burkina faso mujaahidiinta nusratul islaam almuslimiin waxa ay weerar xoogan ku qaadeen fadhiisin ay ku sugnaayeen askar ka tirsan xukuumadda weerarkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay tuulo lagu magacaabo titu oo ka tirsan dalka burkina faso weerarka ayaana beegsaday fadhiisin ay ku sugnaayeen askarta xukuumadda burkina faso war kooban oo kasoo baxay mujaahidiinta islamarkaana ay baahisay mu-asasada azalaaq ah ayaa lagu sheegay in weerarkan lagu dilay ugu yaraan afar ka mid a askarta xukuumadda burkina faso islamarkaana ay jiraan dhaawacyo fara badan oo soo gaaray ciidanka mujaahidiinta ayaa sidoo kale weerarkan kusoo furtay afar qore oo ak fortyeven ah rasaas iyo agabyo kala duwan oo kuwa ciidanka ah isla maalinka uu weerarkani dhacay waxa ay mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin deegaanka mintuu ee gobolka jibuug ka fuliyeen weerar qarax ah weerarkan ayaa waxaa lala beegsaday koleyo ka tirsan askarta xukuumadda burkina faso waxaana soo gaaray khasaare kala duwan weerarka ugu dambeeya oo dhacay shanta bisha dulxaj oo ku beegneyd maalintii jimcaha ee lasoo dhaafay ayaa waxa ay mujaahidiinta nusratul islaam almuslimiin la beegsadeen askar ka tirsan xukuumadda maali guutooyin ka tirsan mujaahidiinta ayaa weerar ku qaaday fariisin ay ku sugnaayeen askarta xukuumadda oo ku yaala magaalada jiima ee gobolka kay ee ka tirsan dalka maali war ka soo baxay mujaahidiinta nusratul islaam almuslimiin ayaa lagu sheegay in ciidankii halkaasi ku sugnaa ay cagaha wax ka dayeen sidaba uu allah subxaanahu watacaala qur-aanka ku yidhi ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا
natiijada weerarkaas ayay soo bandhigeen mujaahidiinta waxa ayna mujaahidiintu sheegeen in ilaa saddex gaari iyo saddex mooto ay kusoo furteen weerarkaas sidoo kale waxa ay mujaahidiintu sheegeen inay gacanta ku dhigeen lix iyo labaatan sanaadiiq ah oo ay hub ku keedsanaayeen iyo agabyo kale oo milatari mujaahidiintu ma aysan isdultaagin wax dhimasho ah balse ilo deegaanka ah ayaa soo werinaya inay jiraan askar ka tirsan xukuumadda maali oo lagu dilay weerarka ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay mujaahidiinta nusratul islaam almuslimiin الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan xujayda muslimiinta ayaa maanta si rasmi ah u bilaabay acmaasha xajka haddaba waa imise tirada dadka muslimiinta ah ee sanadkan xajinaysa cabdisamed cabdulaahi ayaa warbixintan ku eegayaa الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب
xajku waa rukniga shanaad ee diinta islaamka ku dhisan tahay waana waajib ilaahay faray ummadda islaamka ah qofkii awoodi karaa ugu yaraan hal mar oo keliya qofka cimrigiisa xajku waa qasdi uu qofka u qasdayo baytulxaraam kacbada isagoo cibaadaysanaya haddii aan ka waranno waqtiga la waajib yeelay xajka waxay ahayd sanadii sagaalaad ee hijriyada ilaahayna dadka wuxuu faray inay xajiyaan haddii ay awoodaan intii ka horeysay waqtigaa waxaa awood ku lahaa maka mushrikiinta qureysheed waqtigaana nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisa ma aysan awoodin inay si fiican u gutaan xajka إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين
dhinaca fadligiisa haddii aynu fiirino aad bay uga warantay nusuusta qur-aanka iyo axaadiidta rasuulka sala allahu calayhi wasalam haddii aynu soo qaadano xadiid ku jira saxiixeynka oo uu wariyey abuu hureyra wuxuu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa la weydiiyey camalkeebaa ugu fadli badan rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ilaahay iyo rasuulkiisa oo la rumeeyo kadib waxaa la yidhi maxaa ku xiga wuxuu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam jihaadka alla dartii loo galo kadib waxaa la yidhi maxaa ku xiga wuxuuna yidhi xaj lagu baarinimo falo oo aan lagu dambaabin عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم
waxaa kaloo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu yidhi xadiidu abaa hureyra warinayo in xujaajta iyo dadka cimrada gudanaya ay yihiin wufuudda allaah oo ducadooda la ajiibayo haddii ay ilaahay dambidhaaf weydiistaana la aqbalayo oo loo dambidhaafayo sidoo kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay in xajka abaalmarintiisu tahay janno لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك xujayda beydka alle ayaa bilaabay acmaasha inay gutaan maanta waxay u dhaqaaqeen mashcarka mina si ay u gutaan yowmu tarwiyah ka hor intaysan beri u jihaysan banka carafo halkaas way ku gudan doonaan rukniga ugu weyn ee fariidada xajka لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك manaasigta xajka ee kala duwan waxaa lagu gutaa mandiqada almashaacir almuqadasa oo kasoo bilaabanta magaalada maka islamarkaana gaarta ilaa banka carafo iyadoo la sii marayo mina iyo musdelifa xujayda ayaa marka hore aadaya magaalada maka si ay u gutaan dawaafulquduum oo ah toddoba jeer in lagu dawaafo hareeraha kacbada maalinta sideedaad ee bisha dulxaja oo loo yaqaano yowmu tarwiyah waxay xujaytu ka dhaqaaqayaan magaalada maka iyagoo aadaya mina oo lix kilomitir ka fog magaalada maka halkaas ayayna sii joogayaan ilaa laga gaarayo maalinta sagaalaad ee carafo marka ay soo baxdo qoraxda maalinta sagaalaad ee dulxaja waxay xujaajtu aadayaan bannaanka carafo halkaas oo ay tegayaan ilaa ay qoraxdu ka dhacdo waxayna goobtaas ku tukadaan xujaajta salaadaha duhurka iyo casirka iyadoo la jamcinayo lana horumarinayo islamarkaana la gaabinayo waxaana loogu yeeraa jamcu taqdiim walqasr لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك in ka badan hal dhibic lix milyan oo xujeey ah ayaa ka yimid meelo ka baxsan dhulka xarameynka sida ay sheegeen mas-uuliyiin u hadlayay maamulka ala sacuud fiidnimadii jimcaha ee lasoo dhaafay tiradaas oo kor u dhaaftay tirada xujaayada ee sanadkii hore haddii ay arrimaha sidan kusii socdaan waxay ka dhigan tahay mawsimkii ugu weynaa oo xaj ah oo taariikhda la martigeliyo ayuu yidhi mas-uul ka tirsan wasaaradda xajka ee maamulka ala sacuud isagoo intaa ku daray in tiradu ay kor u dhaafi doonto laba dhibic shan milyan oo xujeey ah oo ka imaanaya dibadda iyo gudaha xajkan wuxuu kaga duwan yahay kuwii ugu dambeeyey ee lasoo dhaafay inaysan jirin waxa loogu yeero xayiraadaha korona oo badi dadku waa ay weji furan yihiin mana wataan maaska ama afxirka koronaha qofka muslimka ah ee aan alla u qadarin inuu aado xajka waxaa sunna ah inuu soomo maalinta sagaalaad ee dulxaja islamarkaana ka faa'iidaysto tobanka hore ee dulxaja oo aysan jirin camal la qabto oo ka wanaagsan marka laga reebo mujaahid baxayo waa naftiisa iyo maalkiisa midna lasoo noqon اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa xukuumadda islaamiga ah ee afghanistan ku eedeysay inay leexisay biyaha webiga helman arrinkaas oo sababay inuu oon daran soo wajaho malaayiin qof oo iiraaniyiin ah maxamed amiin ayaa warbixintan ku eegaya
waxaa cirkays ku sii shareeray khilaafka u dhexeeya dowladda shiicada ah ee iiraan iyo imaaradii islaamiga ah ee afghanistan kaasi oo ku salaysan qaybsiga biyaha mid ka mid ah webiyada ugu muhiimsan mandiqadda dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa ku eedeynaysa imaaradii islaamiga ah ee afghanistan inay sabab u noqotay in ay guraan harabiyoodyo iyo webiyo waaweyn oo ay ku nool yihiin malaayiin iiraaniyiin ah markii ugu horreysay waxaa qalalay ilaha biyaha ee gobollada siistaan iyo bolojistan koonfur bari ee waddanka iiraan gaar ahaan mandiqadda haamuun waxaa ka taagan abaaro daran oo sababay inay barakacaan malaayiin qof oo iiraaniyiin ah waxaana guray haradii weyneed ee mandiqadda haamuun waxaana laga guuray dhulku mannaan kilomitir ah oo ay ku yaaleen beero islamarkaana ay dadku xooluhu daaqsan jireen xukuumadda shiicada ah ee iiraan ayaa waxa ay khasaartay lacago malaayiin dollar ah mas-uuliyiin shiico ah ayaa imaaradda islaamiga ah si cad ugu eedeeyey in ay mas-uul ka tahay adeegsiga siyaasadda oominta dadkeeda kadib markii ay leexisay biyihii ka soo burqan jiray buuraleyda helman una soo gudbin jiray webiyada dalka iiraan abaarta ka dhalatay biyola-aanta ayaa waxa ay sababtay in ay bakhtiyaan malaayiin kalluun ah ayna baaba-aan dalagyo ku yeelay beeraha waxaana koonfur bari ee iiraan ay qarka u saaran tahay in ay noqoto meel lama degaan ah siistaan iyo bolojistan ayay dadku ka cabanayaan abaaro joogto noqday dhibaatadan ayay sii siyaasanaysaa dowladda shiicada ah ee iiraan oo ay mas-uuliyaddeeda dhabarka u saarinayso xukuumadda islaamiga ah ee curdunka ah ee ka hanaqaaday waddanka afghanistan imaaradda islaamiga ah ee afghanistan ayaa lagu eedeeyey in ay biyo-xireenno waaweyn ka dhistay halka uu ka soo burqado webiga helman taasina ay sabab u noqotay in biyihii xawligoodu yaraadaan ayna gaari waayaan dhanka iiraan deegaano badan oo dhaca xuduud beynaadka ay wadaagaan labada dal ayaa laga barakacay sababo la xiriira burqashada biyaha oo aad u yaraaday harada haamuun ee iiraan waa meesha ay masiibada ugu daran ka taagan tahay taariikhda markii ugu horreysay ayay biyuhu ka gureen waxaana la arkayaa iyadoo buundadii harada hoosteeda uu boor ka kacayo iyadoona dadku si caadi ah isaga lugeynayaan dhulkii biyo fadhiisadka caanka ku ahaa masaaxada haradan masaafadeeda guud waa shan kun lix boqol iyo lixdan kilomitir saddex kun siddeed boqol iyo labaatan kilomitir waxa ay dhacdaa dhanka iyo iiraan halka afghanistan xaggeedana ay soo xigto masaaxo dhan kun siddeed boqol iyo afartan kilomitir guud ahaanna waa harada saddexaad ee ugu weyn ee uu leeyahay dalka iiraan harada haamuun ee marta dalka afghanistan iyo iiraan ayaa quud u ah malaayiin qof oo labada dhinac ah sida ay wariyeyaashu sheegayaan jafaafka ama qalaylkan ayaana saameyn ku yeelan doona labada shacab ee afghanistan iyo iiraan gobollada kandahaar iyo helman oo ah dembiisha cuntada ee ay ku tiirsan yihiin malaayiinta qof ee ku dhaqan gobollada koonfureed ee afghanistan ayaa hadda waxaa laga dareemayaa saameyn middaasi la mid ah rasmi ahaan madaxweynaha dowladda rawaafidda shiicada ah ee iiraan ayaa digniin u jeediyey imaarada islaamiga ee afghanistan oo uu si muuqato ugu eedeeyey inay ku lug leedahay jafaafka waddankiisa ka jira beeraleyda shiicada ayaa bilaabay inay ceelal ka qotaan halka ay ka gurtay harada balse cusbada biyahaasi ayaa u suuragelin waayey inay beerahooda ku waraabsadaan amiid xuseen oo ah madaxa shirkadda biyaha wilaayaadka siistaan iyo bolojistan ayaa ka digay halista ka dhalan karta guridda webiyada iyo harooyinka این نمیتونه معیار و ملاک قرار لا يمكن الاستناد إلى منسوب مياه السدود هذا الفصل suurtagal ma ahan in mawsimkan lagu tiirsanaado biyaha inooga imaanaya biyo-xidhaannada waxay ahayd in biyaha la waayo marka la gaaro bisha maarso isha biyaha waxaa yaraynayo waa roob la'aanta ee ma ahan biyo-xidheennada تعدل الأمطار وتفقد المياه كان ينبغي أن يتم في شهر آذار كما أن المعيار هو معدل الأمطار وليس حجم مياه السدود مملکت تخصیص پیدا کنه.
azmada ka dhex taagan imaaradda islaamiga ee afghanistan ayaa sabab u noqotay inuu iska horimaad hubaysan oo labada dhinac ku dhex maro xuduudda beeraleyda iiraaniyiinta ayaana ku andacoonaya in ay difaacanayaan xisadda ay ku leeyihiin biyaha webiga helman halka imaaradda islaamiga ah ee afghanistanna ay sheegayso in mashaariic horumarineed ay u sameynayso racyadeeda si ay ugu baxaan faqriga indhaha ka riday siyaasiyiinta shiicada ah ee iiraan ayaa dowladooda ugu baaqay inay fadhiga ka kacdo islamarkaana ay duulaan ku qaado dalka afghanistan si dhibka looga qaado malaayiin qof oo iiraaniyiin ah iyaga oo iska indhatiraya in waxaan yihiin masiibooyin rabbaani ah سیاست های آبی افغانستان و سدسازی أفغانستان تنتهك حقوقنا المائية الدبلوماسية أفضل حل afghanistan waxay ku xadgudbaysaa xuquuqdana biyaha hannaanka diblomaasiyadda waa wadiiqadda ugu wanaagsan ee wax lagu xallin karo balse waa in la adeegsadaa awood ciidan si aan u helno saamiga aan ku leenahay biyaha webiga لكن ينبغي أن تستند إلى القوة لنيل حصتنا من مياه النهر
mas-uuliyiin iiraaniyiin ah ayaa u soo jeediyey xukuumadda islaamiga ah ee kaabul inay dhaqangeliso heshiis toddobaatameeyadii la saxiixay oo damaanad qaadaya saamiga ay iiraan ku leedahay biyaha balse heshiiskaasi ma ahan mid u qalma muslimiinta sunniga ah ee afghanistan webiga helman ayaa kasoo butaa cabuuraleyda gobolkan biyaha webigan ayaana waxaa manfaca ugu badan ku qaba shiicada iiraan inkastoo beeraleyda koonfurta afghanistan ku dhaqan iyaguna ay wax ku tacbadaan dadka ku nool hareeraha webiga ayaa sheegaya in eedeemaha ka imanaya iiraan ay yihiin kuwo been abuur ah oo ay biyaridu sabab u tahay jafaafka ragaadiyey mandiqada shan iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay
منذ خمسة عشر عاما ونحن نعاني من الجفاف في هذه المنطقة muddo shan iyo toban sannadood ah waxaan ku sugannahay mandiqadan waxaanan ka cabanaynaa abaaro joogto ah anigu waxaan leeyahay beer soddon higtar ah laakiin ma wada tabcan karo waxaa hadda ii beeran dhul dhan laba higtar sababo la xiriira biyayarida jirta arrinkaas wuxuu igu qasbay in aan ceel yar qoto لدي 30 دنما لكن بسبب نقص المياه لم أتمكن إلا من زراعة دنومين فقط لذا سأتوجه لحفر بئر ارتوازية
xukuumadda islaamiga ee afghanistan waxa ay beenisay eedeemaha ka imanaya shiicada rawaafida ah waxayna ugu baaqday inay isxakamayso islamarkaana aysan marnaba ka labalabayn doonin horumarinta bulshadeeda cabdilatiif mansuur waa wasiirka biyaha iyo korontada imaarada islaamiga ee afghanistan waxa uu sheegayaa inaysan jirin biyo laga leexiyey iiraan balse warbaahinta un ay ka maqlayaan eedeemo aan sal lahayn oo uga imanaya xukuumadda tahraan
الإعلام ليس مكانا مناسبا للحديث ما دامت هناك حلول وعلاقات دبلوماسية بين الطرفين وأي خلاف يجب مناقشته عبر warfaafintu ma ahan meel arrimahan looga hadlo maadaama aan leenahay xiriiro aan annaga iyo iiraan ku xallin karno mashaakilaadka dhexdeenna ah khilaaf walba oo u dhexeeya afghanistaan iyo iiraan waa in lagu gorfeeyaa dhanka wasaaradda arrimaha dibadda gobollada helmandi iyo namruus waxaa ka jira muranno dhanka biyaha ah sidaas darteed waa in dhibaatada lagu xalliyo hannaanka wadahadalka waana ognahay in dadka labada deegaan ku dhaqan ay ka sheeganayaan jiilaal daran منطقتا هلمند ونمروز لديهما مشكلات مائية لذا فإن أفضل طريقة هي الحوار وليست التصريحات الرنانة نعرف أن سكان طرفي الحدود يعانون من الجفاف
warbaahinta imaarada islaamiga ee afghanistan ayaa horay u sheegtay in ilaa iyo labaatan biyo xireen ay mujaahidiintu ka dhisayaan webiga helmand si looga dhaliyo koronto baahitirta shacabka ku dhaqan koonfurta afghanistan balse taasi kama dhigna in biyihii laga yareeyey webiga dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa ku caanbaxday in ay leexiso biyaha webiyada dijle iyo furaad ee waddanka ciraaq mana jirto wax qayladhaan ah oo ay diraan mas-uuliyiinteeda balse marka la xanuujiyo dadkeeda shiicada ah ayay afka furtaan ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق guud ahaana intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh عرفت الله في الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله